Muddo ku dhow laba sano Axmed Mucawad ayaa laga soo wareejiyay dhowr jeer xarun lagu hayay oo ku taalay Suudaan, isagoona loo wareejiyay xarun kale, halkaas oo ay ku xireen ciidamada taageerada degdega ah isaga iyo tiro kale oo masaare ah oo lagu eedeeyay basaasnimo. Mar kasta waxa uu Mucawad ka baqayay in maalintii soo maraysa ay noqoto tii ugu dambeysay ee noloshiisa. Ninkan oo ah ganacsade masaare ah da'diisuna tahay afartan iyo afar jir ayaa sanado ku iibinayay qalabka guryaha dalka Suudaan ka hor inta aysan maleeshiyaadka taageerada degdega ah soo weerarin bishii Juun 2013 gurigiisa oo ku yaala Khartoum xilligaas oo ay xireen isaga iyo lix kale oo masaare ah waxay nagu eedeeyeen inaan nahay basaasiin ayuu yiri Mucawad isaga oo ku sugan gurigiisa waxa uu dib u go'day sida ay askarta soo xirtay ay u baareen teleefankiisa iyo gurigiisa isagoona yidhi waxaan ahayn ganacsato laakiinse qof kasta oo masaare ah ayaa laga shakiyey inkastoo wax raad ah laga helin kooxdaasi haddana in indhaha laga xiray ayaa lagu qaaday gaari xamuul ah kaasoo lagu geeyey xabsi ku yaala magaalada Khartoum laba bilood kadib markii uu qarxay dagaalka Suudaan boqolaal kun oo Suudaaniyiin ah ayaa u qaxay dalka Masar si ay ammaan u helaan laakiinse Mucawad ayaa awoodi waayey inuu sidaasi sameeyo wuxuuna yidhi sababtoo ah tirada alaabtan haystay awgeed taas oo ay suuragal ahayd in la iga xado ciidamada taageerada degdega ah ee dagaalka ba'an kula jira ciidamada Suudaan tan iyo bishii Abriil 2013 ayaa Masar ku eedeeyay inay faragelin ku hayso dagaalka ayna taageerto militariga Suudaan arrinkaas oo ay beenisay Qaahira dhisme jaamacadeed oo loo bedelay xabsi kuna yaala xaafadda Riyaad ee caasimadda Suudaan ayaa lagu xiray Mucawad iyo sideed qof oo kale oo masaare ah waxaana si gaar ah loogu xiray saddex qol mitir ah oo aan lahayn wax daaqada ah Mucawad waxa uu sharaxay in qolalka kale ee xabsiga lagu hayay inta u dhaxaysa labaatan ilaa konton maxbuus oo ay ku jireen caruur da'dooda u dhaxaysa lix jir iyo rag waayeelo ah kuwaasoo qaarkood ku jiray da'da sagaashameeyada axmed casiis oo isna ah ganacsade masaare ah oo lala xiray mucawad ayaa sheegay in raashinka la siinayay maxaabiistu uu ahaa biyo kulul oo lagu qasay bur kaas oo ahaa cajiin oo aan waxba dhadhan ah lahayn biyaha ayaana ahaa kuwa dhanaan ah oo laga soo daray ceel wasakhaysan ama uu ka buuxsamay wasakh ka soo baxday webiga niil taasoo keentay in cudurro ay ku dhex faafaan maxaabiista qaar ka mid ahna maxaabiista ayaa xaaladaas qalafsan awgeed ay naftu ka haaday sida uu tilmaamay axmed casiis casiis ayaa waxa uu intaa ku daray in markii uu maxbuus xanuunsado uusan sugayn aan ka ahayn geeri sida laga soo xigtay mucawad maxaabiista ayaa jir ahaan ahaa kuwa aad u liita oo daciif ah maxbuuskan wuxuu xusay in mararka qaar ay maalintii dhiman jireen ilaa shan qof jirdil daran awgiis iyagoo meydadka inta badan looga tegi jiray qolalka ay ku xiran yihiin maxaabiista kale mucawad ayaa ka sheekeeyey qaabkii ay ciidamada taageerada degdega ah u aasi jireen dadka dhintay wuxuuna sheegay inaysan kafani jirin kuna tuuri jireen meelaha lamadegaanka ah si aysan u arkin eheeladooda casiis oo isna muddo bil ah ku xirnaa xabsiga soobaa oo isna ka sheekeeyey xaqiiqda dhabta ah ee uu halkaasi ku soo arkay isagoo sheegay inaysan jirin wax musqulo ah ama suuli oo ay maxaabiistu isticmaalaan wuxuu tilmaamay in qol walba la dhigi jiray baaldi lagu qaado saxarada kaas oo maalmo dhan dhex ooli jiray qolalka ay maxaabiistu ku xiran yihiin maxbuuskan ayaa sheegay in intii uu ku jiray xabsigaas uu aad u xanuunsaday isagoona halkaasi kula kulmay xanuunka daacuunka iyo duumada wuxuuna sidoo kale sheegay inay jireen cayayaanka dadka cunaya oo ka dhashay wasaqda saxarada ee dhex tiilay qolalka xabsiga taas oo ka dhigaysa in aadan dareemin bini'aadinimadaada waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa dhankeeda sheegtay in xabsiga soobaa ee ay gacanta ku hayeen ciidamada taageerada degdega ah ee koonfurta khartuum lagu hayay in ka badan lixdan kun oo maxbuus bartamaha sanadkii labada kun afar labaatanka maxbuus kale oo soo maray xabsiga oo lagu magacaabo maxamed shacbaan ayaa isna ka faalooday gaboodfaladii ay ciidamada taageerada degdega ah kula kaceen dadka suudaaniyiinta ah ee ku sugnaa xabsiga soobaa wuxuuna sheegay inay maxaabiista ku garaaci jireen tubooyin ulo iyo xargo jeedalo ah shacbaan oo ah afartan saddex jir ayaa sheegay in maleeshiyaadka taageerada degdega ah ay dadka maxaabiista ah ka siibi jireen dharka kadibna ay kula kici jireen tacdiib iyo jirdil aan jirnax lahayn si kastaba ha ahaatee maxaabiistan kale ah mucawad casiis iyo shacbaan ayaa ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay inay ka soo baxaan xabsiyada maleeshiyaadka dacmu sariic kadib labaatan bilood oo ay halkaasi ku xirnaayeen howlgalkan ayaana waxaa si wada jir ah ugu guulaystay sirdoonka masar iyo mas-uuliyiinta dowladda suudaan saddexdan maxbuus ayaa ku noqday dalka masar iyagoo la ildaran sidii ay ahaan iyo maskax ahaanba ugu soo kaban lahaayeen garaafooyinkii ka soo gaaray intii ay xabsiga ku jireen sida laga soo xigtay qaramada midoobay tobannaan kun oo qof ayaa lagu xiray xabsiyada dalka Suudaan kuwaas oo ay ka dambeeyeen ciidamada taageerada degdega iyo kuwa dalka Suudaan sida lagu sheegay warbixin la sii daayay bartamihii bishan tan iyo markii dagaalka bilowday laba sano ka hor howlwadeennada u shaqeeya hay-adda samafalka ayaa diiwaangeliyey xadgudubyo iskugu jira xarig aan sabab lahayn iyo jirdil loo geystay shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya hay-adaha iyo dad aad u badan oo rayd ah